Maamulkii ururka ciyaaraha degmada Guriceel ayaa xariga ka jaray garoonka kubadda cagta Al Nasiib Stadium ee degmadaasi. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta degmada, milkiilaha garoonka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Guriceel. Maryan Cali oo ah milkiilaha garoonka Al Nasiib Stadium ayaa ka warantay dhismihiisa iyadoo sheegtay in garoonkan yahay kii labaad oo ay hirgeliso.
Soo dhowaada garoonkan Nasiib Stadium insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fursado badan ku soo kordhin doontaan adinkana ood ku dayan doontaan ama ka sii horaba insha allah biidnillaahi kariim mid baan ka hirgelinay garoonkii labaad weeye mid baan muqdisho ka dhisnay oo xaafadda aan deganahay tareedisho kii labaad oon ka hirgelino maaragtay degmada guriceel insha allah biidnillaahi kariim isdhexgalka dhallinyarada ayaan ugu talagalnay maaragtay u soo dhowaada insha allah qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay xarig jarkan ayaa soo dhoweeyey garoonkan sallaxyada degmada mataqaana guriceel ka furan waa ay badan tahay laakiin midkan waxaa moodaa inuu kuwii hore uu ka duwan yahay maadaama tirada garoonka lagu galayo iyo mataqaanaa guushii sidii ay tahay iyo waa wax mataqaanaa sallaxyada degmada ka duwan waxaan rajaynaynaa insha allah ganacsatada kasoo jeeda degmada inay sidii maamada ay horumarka degmada oo gaar ahaan dhanka sportiska ay mataqaanaa uga qayb qaadatay ayaguna inay mataqaanaa deegaankoodii maalgashtaan oo ay uga qayb qaataan insha allah iyadana waa rajaynaynaa insha allah
garoonkan stadiumka ah oo loogu magac daray alnasiib stadium oo runtii ay hirgelisay gabar qurbajoog ah oo la yidhaahdo maryan macali cali maryan macali cali xaashi oo runtii deegaankan iyadu fursaddan u aragtay inay ka hirgeliso si ay dhallinyarada deegaanka ay runtii u dhiirigeliso halkaana ay wakti ugu wada qaataan si ay nabadda iyo dib u heshiisiinta runtii iyo hanaanka dowladnimo ay qayb uga noqoto waxaan leenaha marya waa ku mahadsan tahay sida runtii wanaagsan ee quruxda badan ee aad maaragtay dhallinyarada reer guriceel iyo reer galmudugba aad u garab istaagtay garoonkan quruxda badanna aad ugu hirgelisay waxaan rajaynaynaa insha allah maalkii aad halkan gelisay midka khayr badan oo maaragtay runtii ka wanaagsan inaad ka heli doontidna waa rajeyna insha allah garoonkan ayaa kaalin ka qaadan doona isdhexgalka dhallinyarada ka kala imaato xaafadaha kala duwan ee degmada guriceel